badanki iyo dad badan oo deegaanka koonfurda doo deganay kasoo fursanayeen si maamul loogu sameyn lahaa dadkaas noo nabdeyn lahaa maamul loogu sameyn lahaa oo shabaabka looga adkaan lahaa dadkaas nabada loogu soo celin lahaa dadkuna ay wada heshiin lahayn marka hadda waa ka sheegeen meel fiican buu maraya khilaaf ayaa la sheegayaa in uu idiin dhexeeyo adiga iyo koox kale oo doonaysa in maamul ay u sameeyaan gobolada koonfur galbeed arrimahaasi maxaa ka jira horta aniga wax khilaafa hadday yaraatay ma xasuusta mana jiraan wax khilaafa dadku ayaaba fikiro in lagu kala gedisan yahay dada qaarkiis ay leeyihiin lix gobol hala dhisay dadna ay leeyihiin amaynan maadaama saddexdaas gobol ee dowladda itiraaftoo la dhisay muddo ku meel gaara laba sana la itiraafay intaa dana ayagana kukaona saddexdaan kale hala dhiso fikir saasa waa jiraa oo haddii la rabo marka dambe dadku way heshiin karaan waa isku darsan karaan ama xuquuqdinta kala raa degn degmadu degan wax ka noqdo sidaasn ugu wada noolaado wax mushkila ma jiraan fikir saasa waa jira laakiin wax khilaafa hada yaraata ma jira adiga shaksiyan ma waxaad raacsan tahay in saddex gobol oo keliya maamulka laga sameeyo anigu de sida hadda maadaama dawladda ay saddex maal saddex gobol horeeda tiraaftay oo dadku marka in ayagan dadka degana cid walbao degan xuquuqdooda la siiyo degmo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba dadka degan in xuquuqdooda laga siiyo maamulka oo saas uu ku dhismo saddexdaas kalena ayagana sidaas oo kale degmo walba iyo gobol walba iyo tuulo walba qofkii dega dadkii deganaa xuquuqdooda lasiyo ayagana ay saas ku dhismaan kumeelgaarka markuu dhamaado kadibna ama dadkaas laga qaado ama laba maamulba inta wada hadaan ay isku laakiin hadda maadaama dawladii ay itiraafta oo dawlaada iskuna itiraafee marka in la diido oo lix la dhiso inaanan lixdaas la itiraafaynin baan aaminsanin marka aniga saddexa la dhisay aan loo hadda aniga waxaan qabaa in sida hadda loo dhisay saddexdaas waaba la israaciya jubbooyinka iyo gadow ayagana iswada aadaan shabeellada hoos iyo baaybakoolna la isku dhiso ayagana dadka wada degan kulligooda waa isku dadka waayo dadkaas nin walba meeshuu deganya degmadu deganya tuulo degmiya xuquuqdiisa laga siiyo oo aanan cidna lagu adgudbin kadib sidaas markii labada sanad dhamto lasoo socdaan qabaani wadatashiga aada sheegtay haatan in odayaasha dhaqanka ugu soconaya goormuu soo gabagabowi doonaa
insha allah waxaan rajeynayaa waktiga usoo gabagaboobo dawladda ay tagto marka waxaan rabnaa wax dawladda ay kalaasinya dalka ka jirto dawladda ay hogaamiso shirka dawladdu ay furto shirka wejiga labaad meel ay dawladda joogto dawladdu ay ergooyinka iyo habka wax loo dhisaay iyo constitution iyo waxoo dhanba waxay dawladda ogtay ay noqdaan ay dawladdu tagta ayaan rajeynin aniga dadka qaar ayaa waxay leeyihiin mudane shariif maamulka magaalada baydhabo ay isku dhaceen sidaas ayuu baydhabo kaga soo tegay arrimahaas maxaa ka jira
waan isku dhacnay male magaalo kule marka kasoo tegaya dadka magaalo degan kuleed waa ogeen waramatashinmashida qof waan isku dhacnay qof waan ishaysana habi raasana jirto anigu si nabadan ku joogay qalay oo maasiiraba dhaqaaday ii soo dhaweeyeen si nabadan kusoo tegay adana alxamdulilah waana magaalada waktiyaan badan oo ku noqon kara wax dhibaataa beeraadkan ma jiraan ugu dambeyn shacabka iyo dadka doonaya inay sameeyaan maamulka koonfur galbeed maxaad ugu baaqi lahayd nabad wax ka saanala waxaa loo baahanyaa in maamul maamul dadka o dhan ay raalli ka wada yihiin ay isku wada ogol yihiin cid walba latanay xuquuqdeeda la siiyey isku sanday la ogolaaday iyo ilaahay la tala saaray oo dawladda soomaaliyeedna ay ogosho dawladda hogaaminaysa in la dhiso dadkuna ismarxabeeyaan oo ragdiris oo isku dadaaween si kastaba wixii la dhisan ay si ay ku shaqeeyaan oo dadku dhibaatada kaga baxaan oo shabaabkuna looga adkaado dowladnimada iyo qarannimadana lagu soo celiyo in laga wada shaqeeyo ayaan qaadsanan markasta ay joogaan dadka gobolada koonfureed dego